فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuux waraysyada qodobadan caawa idinkugu hayno haddii allaha awoodda leh ogolaadana waxaa ka mid a taliyihii ciidamada dowladda federaalk ee degmada hodan oo maanta la dilay duqayn loo geystay xerada asluubta ee duleedka magaalada muqdisho taliyaha ciidamada booliiska gobolka shabeellada hoose ee dowladda federaalk oo lagu dhaawacay weerar ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kulan sannadeed ballaaran oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka jubbooyinka oo ka dhacay magaalada bu'aale kelimad muhiima oo ku saabsan udxiyada iyo axkaamteeda waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada أبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta degmada hodan ku toogtay taliyihii booliiska ee degmadaas oo la odhan jiray fayte sidoo kale isla gelinkii dambe ee maanta waxay mujaahidiintu duqeeyeen xerada asluubta oo ay ku sugnaayeen ciidamo xabsi hayayaal ah saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa turki ah duqayntan ayaa sida xogta lagu helay sababtay khasaare kala duwan inkastoo aanan xog dhammaystiran ka helin sidoo kale faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar ka dhacay duleedka magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay gaari oo la socday taliyaha booliiska ee gobolka shabeellada hoose ninka lagu magacaabay ibraahim biyamaalow ayaa waxaa qarax lagula eegtay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxaana soo gaaray dhaawac war rasmi oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda qaraxa oo dhaawacu ka soo gaaray taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose iyo laba askari oo ilaala u ahaa wararka ayaa intaa ku daraya in uu qaraxu burburiyey gaari dagaal ah oo uu watay taliyaha فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي weli barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhex muquuranaynaa kulan ballaaran ayaa dhowaan ka dhacay magaalada bu'aale ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kaas oo isugu yimaadeen dhammaan odayaasha dhaqanka ee walaayada waxaana lagu falanqeeyay arrimo badan iyadoo la siiyey dowro sharci ah xafladdii gunaanadka kulanka waxaa ka qayb galay waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdullah waxaanse marka hore idiinsoo gudbinaynaa bayaan luuqadda carabiga ku qoran oo ay odayaashu soo saareen الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هنا نقدم إليكم البيان الختامي السنوي لمجلس نقباء العشائر في ولاية جبة الإسلامية سنة 1441 للهجرة والذي استمر بمدة أسبوع وتم ختامه بفضل الله في محافظة بؤالة وقد صدر من مجلس نقباء العشائر ببيان يحتوي على النقاط التالي الأولى ندعو للأمة المسلمة إلى توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد الثاني تفعيل دعوة القبائل ونشر الدعوة الصحيحة في أوساط القبيلة وإحياء الشعائر الدينية في مناطق تواجدها وعقد دورات تأهيلية ودعوية لجميع نقباء العشائر في الولاية الثالث إيواء المجاهدين الأنصار والمهاجرين وجعل منطقة القبيلة حاضنة للمجاهدين الرابع تقوية تطبيق الشريعة في أوساط القبائل الخامس تحريض القبيلة بمشاركة الجهاد ومقارعة الأعداء وعقد الرايات الجهادية لها السادس الحذر عن العصبيات الجاهلية والنعرات القبلية والعمل بحسن الجوار وعدم إيذاء المسلمين والتنزه عن الحروب القبلية السابع العمل الجاد مع الولاية وإسداء النصح لها عبر الوسائل الشرعية والحفاظ على السلم الإداري الثامن إصدار بيانات صارمة تتبرأ فيها القبيلة من الحكومات المرتدة والانتخابات المرتقبة وتظهر فيها ولاءها التام للمجاهدين التاسع الحرص الجاد بوحدة القبيلة وتماسكها ومعالجة المشاكل وإصلاح ذات البين بين أبنائها العاشر كفالة ضعفاء القبائل وإطعام الفقراء وإقراء الضيف ورعاية الأيتام ومراقبة التكالى والأرامل وأصحاب العاهات ونحوهم ومنع ظاهرة التسول الحادي عشر إحصائية القبائل وتعداد السكان وتدوين عدد الأسر الثاني عشر السعي لإزالة الحدود الوهمية التي اصطنعها العدو المحتل فيما بين القبائل المسلمة الثالث عشر السعي لتفهيم الأمة على أنهم مشتركون في ثلاثة أمور الماء والكلأ والأراضي العامة الرابع عشر تسليم الديات للمستحقين وعدم التدخل على حقوقهم الخامس عشر مكافحة التصحر وحظر الفحم حفاظا للبيئة السادس عشر السعي الجاد لإخراج المرتدين من أبناء القبيلة في سلك المرتدين والصليبيين وذلك عبر استتابتهم السعي الحثيث لفتح المعاهد الشرعية بأبناء القبيلة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين kaasina wuxuu ahaa bayaankii ka soo baxay kula sannadeedka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إن حفلة مباركة الدنيا خرب اللي بان الله نوغا ديغو ورمر دي ميد iyo mid aakhara iyo mid adduunyaba mid horseetan Allah nooga dhigo runtii waa xaflad ballaaran ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ma dhicin saan u malaynahayo intay soomaaliya jirtay nooc kastay soo martayba nuqobada jubbada dhexeeda jubbada hal meel iskugu keenay ma dhicin baan u malayn oo ay saa u wada fadhidaan ma dhicin ama dowlad kacaandhe ama mid rayad ama kasii horreysay ama ka dambeysii in laisku wada keeno jifooyinka labada jubba degta oo dhan odayaasheeda hal meel iskugu keeno ma dhicin waxay ka turjumaysaa midnimo inay jirto alxamdu lilah wen midda labaad waxaan weliga dhicin fadhi inta la eg oo socday muddo asbuuc ah ama ka badanba oo intaa ilaahay diinkiisa lagaga hadlayay oo shareecada islaamka lagu qaadanhayay oo maskax iyo caqli iyo kulli iskugu geenaya horumarka diintuna weli ma dhicin adduunka weli intaas soomaaliya mayn dhicin xataa inta isku timaada waxay ka wada hadli jirtay sidbursi iyo reer hebel iyo xag ka booda iyo howlo kale ama reer hebel aan ku duulo ama meel aan qabsano ama maxaa dan waxunbaa laga hadli jiray hadda laakiin intaa waxaa ka hadlayseen nin nin baa yidhi baa yidhi hadda ka hore waqooyi nina reerkiisa looma dhaamo ninka hore waaweyn oo odayaala oo akhyaara oo intana da ah inaad meeshan intaasu muddo ah fadhiyeen diin ilaahayna ku qaadanayseen waa dan weyn wey waa howl weyn wey taana ilaahay baa lagu mahdiyaa subxaana wa tacaala waxaad ogsoon tihiin mar haddii ilaahay meesha lagu qaadanaya subxaana wa tacaala nafteennina waa keennay diinka allana waa kaga hadlaynay laakiin cadow aan leenahay cadowgaasoo shaydaan wey wuxuuna isku dayahayaa in hawsha aan meesha ku hayna iyo diinta laysku sheegahayo aan lagu dhaqmin marka hore wuxuu ku dadaalhayay nabadoonnada iyo ugaasyada iyo nuqabadu inayna casharadaa dhegaysanin hadday dhegaysteen inayna qaadanin buu isku dayahayaan waa nugu lamaanya ruuxu ka badbaadahayana ma jiro yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuduwaati ashaytaan waman yatabic khuduwaati ashaydaani fa inahu yaamuru bilfaxshaa'i waalmunkari ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka muminiinta ah mumin haddii la yidhaahdo waa uun dadka hadda inteena meesha fadhida iyo inaga horreysay inaga dambayn in meelaha kale naga maqan weeyaan waa muminiinta ruuxii mumin oo magacaa sheegtow laa tattabicu khudwaati shaydaani shaydaanka qorshayaasha uu dejinhayo iyo nidaamka uu dejinhayo ha raacina innaga hadda nidaam iyo qorshaan u fadhinay isagoon intaa waa nala fadhiyay unugu intaa wax qorsheynaynay isaguna waa nala fadhiyaa shaydaan qorshe la-aan ma ah qodobka soo dejinno ase qodobku ka soo saarahaya waman yatabic khudwaati shaydaani marka qorshaha shaydaanka ninka raaca muxuu amar hayaa ilaahay baa fa innahu yaamuru bilfaxshaa'i waalmunkari qorshaha shaydaanka asaga waxaa weeye ruux asaga marka qorshiisa raaca bayaanka ugu dambeeya la siin muxuu noqon yaamuuru bilfaxshaa'i walmunkari wey wuxuu ku amro waa shay munkara shay un diinta ilaahay ku xun buu ku amri shay diinta ilaahay ku fiican marna ku amro mahayo wuxuu ku amrayaa xumo iyo afxumo iyo zino iyo waxaan fiicnayn buu ku amraya waxaa la yidhaha catun caam calaa khaas sinada gooni baa loo sheegay bilfaxshaa'i baa layidhi munkarna way ka mid tahay maxaa yada gooni lagu saacay waxaa weeye dhibaatada ummadda ku haysa wey reer binu israa'iil diintooda markay ka tegahayeen rajmiga weliba masalada rajmiga markay ka tegahayeen nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nin waxaa sinaystay ninkii boqortooyada ahaa la qaraabo ahaa rajmigii buu ka dhaafay dib buu u dhigay hawsha mid kale haddana sinaystay oo qabiil kale ah dhagax baan ku dilaynaa buu yidhi reerkiisaa istaagay wallaahi aa dilaynin baa liyihi bilaah kaagi keen kadib qorshaa la gaadhay yuu nabigu noo sheegay alayhi salaam qorshaa la gaadhay maxaa weeye si meel dhexaad la iskugu yimaado waxaa la yidhi ruuxii sinaysta ama reer ha soo maro soo marina wejiga dhuxul aan u marino boqol uloodna aan ku dhufanno ninkii naag intaan dabeer saarno aan kala jeedino midna horey midna dhowrka isku dubno suuqa ha lagu wareejiyo markaa taasay ku heshiiyeen sinadu marka waxaad garan karta wax khatara wey sinadii markii dambe reer binu israel waxay ku badatay intii magaca lahayd odayaal miyaa dadka waaweynaa miyaa ganacsata miyaa madaxdii miyaa ayay ku badatay idan marka zinadu wax khatara wey marka zinada iyo munkar wuxuu idin fara waa shaydan waa munkar fadli ilaah iyo naxariis ilaahay baad ku joogtaane hadduusan fadliga ilaah iyo naxariista aan la jeri lahayn ruuxna ma fiicnaan lahaynba ruux dahirnaan lahaa maba jirtaba walaakin allah yusakii man yashaa laakiin ilaahay baa cidduu rabo dembiga ka nadiifiyo ka hufa wallaahu samiicun caliim warkaaad ku hadlaysaan ilahay waa maqlahaya xaalkiina ilahay waa ogyahay subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa marka ikhwaanii intaa waxa laiskugu akhrinhayo inaan wadada ilaahay qaadno wa ana hadaa siraadi mustaqiim fatabicuuhu aan raacno wadada alle toosan wadadaa shaydaankana inaan iska ilaalinaa la doonaya waxaad ogaataa ruuxa bini'aadamka ah markuu mukallaf yahay ee caqli leeyahay ee wax garanhayo markaasaa la saaraa mas-uuliyad la saaraa iyo hadduu waala yahay ilaahay mas-uuliyad maba saarinba subxaana wa tacala xilba maba saarnaba lianna maa tagliifa ma saarnaba dhagaha ilaahay wuxuu noogu yeelay inaan waxa la sheegay aan ku maqallo indhahan ilaahay wuxuu nagu sameeyey inaan waxa dhacay iyo waaqaca ku aragno caqliga ilahay wuxuu nagu sameeyey inaan nafci iyo dur kala garanno aakhare waa la isweydiin doonaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'i kaana canhu mas-uulan wax aadan cilmi u lahayn inuu horaa raacin ilahay baa yii subxana wa tacaala markaa masale odayaal baa tihin markaad howlogelaysaan masale aydan cilmi u lahayn ha gelina walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaahi kaana canhu mas-uulaa dhammaan aakhare waa la isweydiin doonaa mar hadday sidaa tahay odayaasha waxaa laga doonayaa inay ilaahay diinkiis hirgeliyaan subxaana wa tacaala meelo badan haddaad martaan ama idinku baa tihiin wax badan ba ogsoonti masaa'ishii jaahiliga waa inay naga hadha ikhwaani masaa'ishii jaahiliga lagu dhaqmi jiray iyo nabadoonnada waa inay naga hadhaa waa inaan noqonaa nabadoonno diimeed waa inaanna soosaa ma mise tii horaan ku wadna wax ku wadnaa ruux hadduu ruux dilo kasna uu dilo magtiisa yaa lagu leeyahy iyo hawshiisa qolada hadday dilan ayag u taallaa hadday daysanayaanna ayag u taallaa hadday daystaanna xoolaha wax lagu leeyahay isagii ninka wax la bixinaya sharcigu ma diidana ninkii u tacaawunhayo wax la bixinayana sharcigu ma diidana ama qabiil ha kula bixiyo ama macrifo ha kula bixiyo sharcigu ma diidana laakiin wax kasow ruux looga soo qaada miyaa jira ma jiraan ruuxii marka kas wax u dilay intuu ugaaskii tago yidhahda ninkaan la iisi daayo kan hala waa arrin fiican ruux markuu ruux kas u dilo in laga shafeeca qaado ilaa la dilo arrin fiican wey nin walbaa ka shafeec nabi maxamed baa ka shafeeca qaaday calayhi salaatu wasalaam ninna kas wax u dilay nin waa ku dhihi jira ninka iska cafi ma cafina yaa rasuulallahi way diyo qaado ma qaadana yaa rasuulallahi waayo ora dilo nabi wuxuu ka bilaabi jiray diyana iska daa dilla iska daa iska cafi dembigii walaalkaa iyo dembigiisiba aakharaha la wadi baa dee naga dhaaf markuu diido diyo qaadaan dhihi jiray soo maaha dilka ugu dambeeya marka laakiin hadduu intuu waag soo qaato hadhow qabiilka muku qasbi karaa kuma qasbi karo laakiin inuu war ehelow ninka ehel buu ahaaye soomaalida ka fiican ba wax iskala bixisa waa la gartay taas waa caadi waan garanay ayadoo dhiba male midda ugu daran waxaa weeye ruux baa la dilay reer ka mid ah mag baa la soo qaaday magtu ma dhaxal baayo ma ninkii la dilay intii dhaxalkiisa lan baa dhaxal miyaa oo xoolo agood miyaa mise waa xoolo tolweyne wey saxiix wey xoolo dhaxal ah weeye oo agoommo ah wey sax wey ninkii saxaabiga ahay ee qabiil xukumay markii nin reerkiisaa la dilay markii diidii loo ka nabi al sl wuxuu yidhi hebelow ninkii hebel ahaayee la dilay ee magtiisa aad soo qaaday islaantiisa diyada dhaxalkeeda ka sii xadiidka abu daawuudka diyada aad soo qaaday iyo magta aad soo qaaday gabadhi uu ka dhintay ninkaa laga dilay kasii dhaxalkeeda ka sii baa leeyihi saxaabigii nabigaa sala alay salaam idan marka waa dhaxal ruux marka hadduu kas wax u dilana isaga weeye ninkii la tacaamulhayo wax ka bixinayna waa u bannaa sharci lama diidahay laba ruux bila gaal maa ninkii maahe gaal maahe oo haddii xoolaha sikada la siiyo lagaga bixiyo waa sax haddii anagu aan la tacan wax ka bixina waa sax nink wax la bixiyo waa sax waa sax wey haddaan wax weynana war ninka ama iska cafi ama ha kuu shaqeeya adiga laftaada oo bil kas wax ka gooso oo war la garan kara wey xoolihii magtii marka anaga aan ninkii loo keeno xeer waxaa la yaqaanaa oo odayaashii inaga horreeyey ee diin ku dhaqmi jiray ay sameeyeen si ay bal mag loo helo in horta magta marka horeba qayb la tuuraba oo layaha xeer waxaa inoo ah diyada inay boqolahayn inta ay tahay afartan iyo afartii marka meelaha qaarkood lasoo qaadana haddana tolkii in haddana tolka wuxuu sii leeyahay in marka horeba reerkood ku cafiseen ayagaa gooyeyba oo intaas reerka wax naga dila waa umacafo way ku daysteen waa nin xolihii ogow intii la keenin haddana maxay dhaheen kalabar haddayn ahayn inta badanba tolka halaba haddana qaalinta sudaankaa le qaalinta nabadoonka hoose reerkaa le intaa markii laga jaro tolweynihiin intaasuu leeyahay maxaa u soo hadhaya arrintaa ma inaan ka tanaasulaa ninku wuxuu ku leeyahay odayaalba hadda kor la fadhiisan markaas waxay dheheen haddaan aan magta markaa soo qaadno aan la qaybsan hadhow yaa ka bixinaya war heedha kulligeen ilaahay baa inagu xukumay dilku hadduu ka maya inaan bixinno wax isku reera waa amar ina saaran weeye adigu haddaa wax kamax u disho waa lagaa bixin wax hadduu kama u dilo waa laga bixin taas waa mid waajib ina saaran soo maa ee ma aha xoolaha markii ruux lagaa dilo magta lagu keena keen hadhow aan kaa bixin maaha haddaan ka soo dilin axsaan igalab ama iskadaa laakiin anigu hadhow reer kuma jirto reerka ninkan xoolaha markuu magta soo qaado aan hadda qayb ka bixin waa la habaari waa kan arrintaani waa sax maaha maanta nabadoonno islaam baana sharci islaan u haysanaa hawsha cidda baabi'in karta waa innaga cidda weli ku sii hayn karta weeshana waa innaga wey haddaan annagu aan markaan soo qaadna dhaho waryaadu waxaaga hoo la wareeg markuu la wareego ciddu wax sinhasi asagu soo raalligiisa ama hayna marti qaado ama hala tago xaqii sii wey soo maa ruuxiisi ninka sii laakiin in marka hore qaali lagu qaybsaba oo xataa talku si kal dhinto hebel baa u yaraysa hebel baa u yaraysa hebel baa u yaraysa oo oo laftooda ay noqoto mushkilo kale ay noqoto ilaa wax wax dhammaanaya maaha moogta arrintaasna way khatar wey arrintaa waxaan rabnaa haddaan gobolkeenna maanta ka hirgelinno horta ilaahay ajir baan kaga helaynaa subxaana wa tacaala bili aadamkana ammaan baan kaga helaynaa gobollada kale suldaamada jirna way nagu dayan doonaan suldaamada jubbooyinka go-aan bay gaadheen baa la dhihi doonaa hawshaana way soo afjareen wayna ku dhaqmeen isaa allow maaragta ninkii wixiisa waan siinay waan siinay la tag kuwa kale magac bay noqon doonta marka adduunkana sharaf aakharana janno wey insha allahu tacaala haddaan diidno soo ma ah horta waxaan qaadana ilahi noo barakayn maayo waa laba midu imaa inay xoolo agoon ku jiraan xoolo agoon ninkii cunana naar buu cunay bu ilaahi subxaana wa tacaala imaa inay xoolo agoon haddii qaangaadh ahaayeen ruux bila xaqiisan cunay wey ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam fii yowmikum haada fii shahrikum haada fii beladikum haada muxaadarooyinkana ugu dambeeyey xataa gudac soo maahayn marka adduunkana waa ciqaab aakharana waa ciqaab waana magac xumo waana diin xumo wey nabiguna kuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man khaasama fii baadilin wahuwa yaclamu lam yazal fii sakhad illaahi xataa yanzichu abu daawuud baa wariyay waana cumar xadiikaas ruuxii dooda oo shay baadil oo diin la-aana u ku doodo wahuwa yaclamu isagoo og inuusan waxaanu xaq ku lahayn oon waxba ku lahayn ku dooda ruuxaasoo cadho ilahay buu ku jiraa subxaana wa tacaala kama zuulahayo ilaahay cadho isku jiraa ilaa goorma ilaa uu baraan ka toobadkeenayo konton sano haddaad ku jirtay kontonkii sano cadho ilahay baa ku jirtaa un boqol sano cadho ilaahay bil cadho ilaahay laba beri cadho ilaahay xataa yanzica wasu khatar maa nimayo kaasina wuxuu ahaa sheikh cabdiraxmaan firin kulanka waxaa kale oo hadallo muhiim ah ka soo jeediyey odayaasha dhaqanka waxaana soo xiray sheekh moxamed abu cabdullah waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo kelimadiisa ay haatan idinku soo maqan tahay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا نوكل مية ماشان نوسو قب قبي dowradii iyo kulamadii u socday odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka iyo maamulka sare ee walaayada dowradanoo ahayd dowradii sanawiga ahayd ama kulankii sanawiga ahaa ee sanadkiiba mar la iskugu imaanayay odayaasha dhaqanka wilaayada iyo maamulka wilaayada ayna looga arrinsan jiray waxyaabaha ka jira wilaayada iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo sidii loo horumarin lahaa dacwada iyo arrimaha beelaha waxaa kaloo alxamdulilaah markii la isku yimaado inta badanna waxaa la qaadan jiray sida haddaba loo qaatay dowradii maalmahanba socotay waxaan leeyahay marka odayaasha dhaqanka ee dhammaan qabaa'ilada dega wilaayada jubbooyinka ka socda ee ka faa'iidaysta hadda kulankan iyo dowradan ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiina xasanaadka ha saaro dadaalkii aad soo bixiseenna ilaahay idinka abalmariyo wixii aad meeshaan aad ka barateen oo duruusa oo wacdi waana la isfarayna kuwii ku dhaqma allaha naga wada dhigo dowradan waxaa loogu magac daray dowra suldaan cabaas raximahu llah allahu akbar suldaan cabaas waa suldaan ka mid ahaa majliska nuqabada wilaayada jubbooyinka oo gacan ka xaq daran diyaaradaha maraykanku ay ku duqeeyeen duleedka degmada kamsuma ama inta u dhaxaysa jamaama iyo kamsuma ayay ku duqeeyeen si galdarro ah oo arxam darro ah ayay u dileen suldaankaas isagoo ku dhex jira arrimihii beesha iyo hagaajinteeda iyo shaqooyinkiisii gaarka isagoo ku dhex jira weliba safara oo musaafira ayay duqeeyeen ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto suldaan cabaas waxaan ku xasuusannaa nin daaciya ayuu ahaayo majlisyadano kale haddii laiskugu yimaado kelimadda wacdiga asagaa la siin jiray waa nin wuxuu ahaa aad iyo aad u dhisan oo ahludiin ayuu ahaa nin aad u khayr badan buu ahaa wax badanna u soo qabtay beeshiisa ummadda muslimiintana wax badan taray waxaan leenahay dhammaan anagoo isku duuban suldaanka allah u naxariisto waxaa kaloo isaguna mudan sanadkii hore nagala soo qaybgalay shirkan oo dhintay suldaankii suldaan ibraahim suldaankii beesha tunni ee wilaayada jubbooyinka oo asaguna saasoo kale sanadkii hore kulankaa nagala qayb qaatay kelimaadka xataa ka jeediyey isla degmadaanna lagu qabtay isagana ilaahay ha u naxariisto tii rabbi baa u timid waxa weeyaan weliba mowtulfaja ayaa ku dhacay isagoon xanuun badan aan sii qabin buu hal habeen lagu soo booday saan ka warqabo ilaahay subxaana wa tacaala isagana ha u naxariisto ilaahay intay ka tageen ayagana oo ummada ama ilmo ah ama maxaa la yidhahda qaraabo ah ama ehelkiisa allah ayagana ha ka sabar siiyo ilaahayna ha u naxariisto dhammaan ilaahay subxaana wa tacaalana ubadkooda ilaahay ha u xifdiyo iyo xaasaska ay ka tageen ilaahay ha u xifdiyo intaas kadib kulankan waxa uu kaga duwanaa kulamadii hore ee horey u qabsoomi jiray doodihii aadka xasaasiga u ahaa ee dhex marayey odayaasha dhaqanka dhexdooda oo weliba iyadoo wilaayadu bannaanka ay ka taagan tahay qodobada qaarkood aad looga niqaashay talooyin badan looga dhiiftay si guudna wax layskula fahmay qodobadii ay ka mid tahay dacwatu alqabaa'il sida qabaa'ilada wilaayada jubbooyinka sida dacwada loo gaarsiin lahaa naqiib walbana uu u noqon lahaa daaci ilallaah qabiilkiisa suu dacwadu ku gaarsiin lahaa sida guriguri dacwadu ay u geli lahayd sidii maxaa la yidhaahdaa qabiilka loo diiwaangelin lahaa sidii nuqabada hoose ee naqiibka guud ka hoos shaqeeya sida ayaguna dowro loo gelin lahaayo maxaa la yidhaahdaa ayaguna loo dhisi lahaa dhammaanna waa la isku itifaaqay waxaana la qaatay in la dhaqangeliyo waxaa kaloo ka mid ahaa qodobada aadka looga niqaashay qodobkii diyaadka dadka diyada haddii la siiyo inaan la dhexgelin oo tadakhul aan lagu samayn oo qofkii xaqiisa qaatay loo kaalmeeyo maxaa la yidhaahdaa qabaa'ilada ama dadka qaarkood oo laga yaabo inay yidhaahdaan xeerka qabiilka wax u soo reeb arrinkaas codsiga ama loo dhiibayo ama lagu qasbayo inay tahay arrin waxa weeye dembiya alla ka fogaanshaha inay tahay ayaa la isla wada qiray culimmaduna dowrada ayay ku bixiyeen odayaashana way ka wada hadleen arrin diiniyan looga qancayna way noqotay meelaha qaarkoodna way ma wada dhici jireen agarna dadku ma wada samayn jirin laakiin meelaha qaarkood waxaa dhacaysa ninka markii xaqiisa la siiyo oo loo xukumo in dhowr oday intay u yimaadeen yidhaahdaan qaybtii beesha ay kugu lahadkeen arrinkaasna arrin khalada inuu yahay waa la isla qiray oo waxa weeyaan dadka agoonta iyo dadka xaqa iska leh in loo kaalmeeyo mooye xaqooda inaan la faragelin waxay sharcigu u xukumayna bannaanka looga maro waxaa kaloo ka mid ah qodobada aad iyo aadka looga niqaashay dhulka daaqaayo waraha laga qodayo ama geedaha laga goonayo ama dhuxusha ama xaalufinta aad iyo aad baa looga niqaashay aad iyo aad baana u soo dhowaynaynaa sida odayaashu ay dhammaan iskugu raaceen inaan dhulka bahgooyo aan laga dhigin oo dhulka aan la xaalufin geedaha in la ilaaliyo dhulka daaqa in la ilaaliyo meeshaan laga maarmaynin mooye inta kale in waraha laga joojiyo cagafyadan meel walba soconaya wax laga qabto arrintaas wilaayadana way ka codsadeen aad iyo aad baanaan u soo dhowaynaynaa qadiyadaas saasoo kale waxyaabaha laga niqaashay waxaa ka mid ah sida beeluhu ay uga qayb qaadan lahaayeen jihaadka iyo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa koryeelideeda arrinkaasna aad iyo aad baan waxaan u soo dhowaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo waxaa kaloo laga shanqariyey dadka macnaha cadowga ilaahay ee dalka ku soo duulay ee gumaysiga cusub doonaya sida dowladaha etoobiya iyo kenya iyo dowladahan kaleo reer yurub iyo reer galbeedkaba iyo maraykani intooda iswadata waxa way dhibaatada ay dadka ku hayaan iyo ummadda muslimka ay ku hayaan duqaynta arxamdarrada iyo xaalufinta waxa weeyaan dalka ay baddi ay xaalufinayaan ay xaalufinayaan dhulkii iyo macdantii ay waxa weye daldalanayaan iyo khayraadkii waddanka arrinkaasna arrin laga niqaashay oo dhib badan uu ka taagan yahay ummadda muslimkaana odayaasha waxay ugu baaqeen in laga hortago cadowgaas waxa weeye horarkaa aad iyo aad baanaan arrinkaas u soo dhowaynaynaa jazaakum allahu khayran qodobadu way badnaayeen waxaan insha allahu tacaala aan ku baraarujinayna dhammaan odayaashii dhaqanka ee muddadan u fadhiyey dowladda dhammaanteen insha allahu tacaala inaan u istaagno ayaana laga rabaa tadbiiqinta sharciga ilaahay maxaa yeelay meelaha hadda aan joogno ilaahay mahadii kitaabka ilaahay waa ka shaqaynaya raayadeennada waxa weeyaan waa raayada tawxiid waxa weeyaan shareecada islaamka la hoos harsanayaa laakiin ummadihii kale kufri bay ku agnool yihiin iyo dowlado dhawaaqiida iyo gaalo ah ayagaas ayaa nusro iyo waxay nooga baahan yihiin inaan waxa weeye u gargaarno oo diinta ilaahay aan gaarsiinno ummaddana loogu baaqo in dhammaanteed ay wada qaadato ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan kaloo aan baraarujin lahaa in ummadda muslimiinta ah ay sida odayaashuba ay uga hadleen in ummaddu waxa weeyaan ay wada wadaagto biyaha cawska iyo dhulalka caamka ummaddu waxa weeyaan mar walba waxaa dhacda dhulkii in laysku qabsado dhulkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u ballaariyey qof ummadoo dhanna way ku filan tahay hadda inta hadda la degan yahay wilaayadan hadda jubbooyinka ka soo qaad inta hadda la degan yahay in tafaaruq ah waxaa badan in tafaaruq ah inta aan la deganayn baa badan halkan maanta aan fadhina haddaan ka baxno ilaa iyo xuduud baynaadka haddaan tagno waxa tuula ama meel la degan yahay waa yarta qallama waa dhowr boqoloo kilomitr saddex boqoloo kilomitr waxaa laga helayaa laba ama saddex tuulo bes inta kale dad ma degana haddana dhulkii baa laisku qabsanaya waxaa la leeyahay maxaa la yidhaahdaa reer hebel intaana u seeraysan lama taaban karo war meeshaad degan tahay waan ogaanay laakiin dhulkan oo dhan maadiga maadii seere ku tahay oo xuduud ku tahay waxa weeye waa dulmiga jira ayay ka mid tahay waxaasna waxaa keenay gumaysigii talyaaniga iyo kuwii kaleo ingiriiska iyo balaayadaas baa dadka waxay u jexjeexeen waxa la yidhaahdo xuduud wahmiye ah halkan reer hebel halkaanuu ku egyahay reer hebel halkaanuu ku egyahay waxay ugu talagaleen in ummadda isbaabi'iso waxa la isku dilayo waa jaahiliyad ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshii aad noolaysatay ayuu ku siiyey xaqna aad u leedahay laakiin dhulkoo dhan haddaad tidhaahdid maxaa la qori baan la hortaaganaya cari a iu soo dhawaada reer hebel halkan looma soo dhaafi karo waa jaahiliyad inaan ka baxnana waa laga maarmaan ilaahay mahadii hadda alxamdulilah wax badan waxa weye waa suurto galeen oo maanta geela ka yimaada meesha la yidhaahdo luuq iyo doolow geela ka yimaada maanta waxa weeyaan wilaayada meesha ugu dambaysa jamaamuu ka cabaya iyo waxa weeyaan galshay abikar iyo xaramka iyo meelahaasi ka cabayaan iyo hawaay iyo deemay waa ilaahay mahadi awal ma dhici jirin inta dhimanna inaan dhammaystirno waa laga maarmaan maxaa yeelay dadka muslimiinta ah waa wada walaalo almuslimu akhulmuslim inama almu'minuuna ikhwa waa walaalo dadka muslimiintaa waxaa ka dhaxeeya waxa weeyaan nafta iyo maalka iyo sharafta in qof walba qofka kale uu ilaaliyo ayaa la rabaa sharaftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo dadnimadiisa saasoo kale xuquuq badan baa la isku leeyahay xaqulqaraabaa la isku leeyahay xaqulmuslim cala lmuslim baa laisku leeyahay xaquljaar baa laisku leeyahay oo darisnimada marka dadku inay xuquuqda muslimiinta in la ilaaliyo waa laga maarmaan xilliganoo kale marka ay la joogo wilaayada jubbooyinka waan ogsoonnahay alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay dhulkanaga barwaaqu ka dhigay roobku waa iska socdaa barwaaqadu waa iska socotaa ummadoo dhan baa noo soo hayaamaysa oo wilaayadan imaanaysa ka imaanaysa maxaa la yidhahdaa gobolladan gaaladu ay haysato n f d ka imaanaysa gobolladaas maxaa la yidhaahdaa cadowga uu haysto ee soomaali galbeed iyo gobolladan kale oo ayaguna nagu heraarsan ama wilaayaadka nagu heraarsan waxa weeyaan dhammaan dadku waxa weeyaan dhulkaana la iskugu imaanaya ilaahay mahadii barwaaqu ilaahayna siiye waa inaan ilaahay ku xamdinaa waa inaan ummadda walaaladannada muslimiinta ee waxa weeye daaqa soo raadsadeen waa inaan soo dhowaynaa waana ku ammaanantihiin haddaad tihiin reer jubbooyinka ama qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada jubbooyinka waxaan baraarujinaynaa ayaga laftirkooda dadka meelaha ka imaanaya ama wilaayaadka kale ama maxaa la yidhahdaa gobollada kale ayaga laftirkooda mararka qaarkood khaladka qayb bay ku leeyihiinoo waxaa laga yaaba nin beer tabcaanayo ku rafaaday in xoolihiisoo baahan inuu iska dhex gasho markaas waxa weeye hadde bud iyo baangad la isku bilaabo ayadaasna dhacdooyin noocaasoo kale oo dhowr jeer dhacay waa jiraan ayaga laftirkooda dadka muslimiinta ee wilaayada usoo daaqraadsanaya waa inay dadka muslimiinta beerhooda u dhaafaan oo u tixgeliyaan waxaan muslimiinta dhammaan aan ugu baaqayaa insha allahu tacaala in la midoobo qabaa'iladu ay midoobaan qabiil walba hadduu midoobo midnimadu awood bay leedahay oo waxa weeyaan wax walbay qabsan karaan diyaday iska wada bixinayaan macad bay wada furanayaan dadnimadoodaa muuqanaysa laakiin tafaraaruqa hal qoys oo guri degan hadduu tafaraaruq ku dhaco waad ogsoontihin waa dumayaa gurigii heer qabiil haddii la yidhahdana waa noocaas marka qabiilkana waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimiinta ama qabaa'ilado dhan inay midnimada ay badanaa ka shaqeeyaan ummadda muslimka o dhan haddii midoodana gaalada waa la iska dhicin karaa marka ilaahay waxa uu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu dhammaanteen xarigga ilaahay waa inaan ku dhegnaa akhyaaray jazaakum allahu khayran qodobada muhimka ah ee la rabo inaan dhaqan geliyo sanadkan waxaa ka mid ah dacwat alqabaa'il in insha allahu tacaala dacwada qabaa'ilada in xoogga aan saarno hooshaa sidii loo rabay inay u dhaqan gasho wabillahi towfiiq
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay markaana waxaad ku soo dhowaataan kelimad ku saabsan axkaamta udxiyada ama xooloqalka maalinta ciidda arafada waxaana soo jeedinayaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in shaa almowlaa allah subxaanahu wa tacaala hadduu doono waxaan qaadan doonaa xalaqaad dhowr ah oo ku saabsan axkaamu ladaaxi udxiyooyinka iyo axkaamteeda ruuxa muslimkaa waxaa saaran masaa-isha diinta iyo axkaamta diinta in wax badan ka ogaado khaasatan xilligaa marka uu taagan yahay waxa loo baahan yahay oo cibaado ah oo allah subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo inuu cilmigeeda yeesho marka xalaqaad dhowr ayaan ku qaadan doonaa insha allahu tacaalaa masaa'il gaaraysa lixdan iyo toddoba mas'alo oo adaaxida ku saabsan ayaan insha allahu tacaala xalaqaadkeenna soo socda ayaan ku qaadan doonaa masaa-isha lixdan iyo toddobada ah haba intii aan ka gaarno ayaan xalaqo kasta kusoo gudbin doonaa inshaa allahu tacaala xalqadeenna koowaad ayaan ku bilaabaynaa masalada koowaad udxiyada maxay tahay waxaa weeyaan udxiyadu hiya maa yudbaxu min bahiimati alancaam waalibil albaqar waalghanam ayaama aladxaa taqaruban ila llaahi tacaala udxiyadu waxa weeyaan waa waxa la gowracayo oo xawayaanaadka ah sida geela lo-da iyo ariga maalmaha udxiyada ayaa la gowracayaa waxaana loo gowracayaa allah subxaanahu wa tacaala in loogu dhowaado maxaa loogu magacaabay al udxiya udxiya waxaa loogu magacaabay xilli barqankii ah ayaa la gowracaa walidaalika nabiga sal allahu aley wasalam wuxuu samayn jiray maalinka iiddaa markii khudbada ay dhammaata iiddu oo salaaddii la tukado khudbadii la akhriyo oo barqankii ay tahay ayuu musallaha ku gowrici jiray marka udxiya sidaas baa loo yidhi oo waxaa laga wadaa waqtu irtifaaci nahaar maalinku markuu soo kor noqdo oo barqa ay noqoto xilligaasaa la gowraca baa loola jeedaa marka udxiya haddaad maqasho waa sidaas wey masalada labaad udxiyada goormaa mashruuc ay noqotay oo la jideey in udxiyo la gowraco goormay sharci noqotay udxiyada waxaa la jideeyey sanadkii labaad ee hijriyada hijriga nabiga sal alla aley wasalam magaalada maka u ka soo hijroodo madiine uu aaday sanadkeedii labaad ayay noqotay ee shay mashruuca u bixiyadu waxayna ka mid tahay shacaa'irta islaamka ee allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisaba uu ku caddeeyey muslimiintuna ay ku ijmaaceen udxiyadu inay tahay say sharci ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fasalli lirabbika wanxar fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuka dartii wanxar ay wanxar lirabbika rabbigaa dartiina wax u gowraca gowracaan la sheegayaana waa gowricii udxiyada wey wa qaala tacaala aayadkaa rabbi wuxuu leeyahay walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allaahi calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam ummad kasta ummadaha ka mid ah rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey xilli ay wax gowracaan oo magaca ilaahay ay ku xusayaan wixii alla ku irsaaqay oo xoolo ah marka waa ummadihii oo dhan bay mashruucu ahayd arrintani ee ummadda khaaskuma ah nabigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay ficilkiisa iyo qowlkiisaba in markaa waxa weeya udxiyada uu gowrici jiray dadkana uu sheegay inay gowracaan isaguna uu ficilkiisa uu ku gowraco isagu bireeyey sidaasayna muslimiintu ahaayeen oo camalkaas ayay ku soo soconayeen ilaa yowmina hada laga soo gaaro masalada saddexaad udxiyada fadiiladeeda udxiyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha cibaadaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado waana wax rabbi subxaanahu wa tacaala ummadda u jideeyey marka fadligeeda iyo ajarka laga helayaa aad buu u wen yahay laakiin taxdiidka ajarka la helayo in la taxdiidiyo miqdaar gooniya loo yeelo xadiid sugan oo ku soo arooray ma jiro axaadiid la wariyaa way jiraan oo fadaa'il khaasa u sheega udxiyada laakiin culimmada qaar waxay leeyihin ma sugna alimaam ibnulcarabi almaaliki alfaqiih wuxuu leeyahay waqad rawa annaasu fiiha isagoo udxiyada ka hadlaya waxay ku wariyeen dadku cajaa'iba lam tasixa waxyaalo la yaab leh oon ansixin ayay ku wariyaan marka axaadiid aan sugnayn ayaa jirta oo lagu wariyo fadiilo khaasa in loo yeelo udxiyada marka si guud waa cibaada ilaahay loogu dhowaanayo ajar weyn laga helayo laakiin axaadiista sheegaysa waxyaalaha khaaska ma sugna masalada afaraad xukumka udxiyada muxuu yahay udxiyada culimmadu waa isku maandhaafeen xukumkeedu waxa uu noqonayo cinda jumhuuri ahlilcilm udxiyadu waa sunnatun mu'akada sunno aada loo adkeeyey wey oo ruuxa inuu la yimaado aada ay u adag tahay laakiin waajib ma ah waana sida jumhuur ahlicilmi ay mareen culimmada qaar ka midna waxay ku tageen udxiyadu inay waajib ku tahay qofkii awoodaya waana madhabka alimaam abu xaniifa riwaayatun can maalik wa axmed waana sida uu doortay sheekhulislaam ibnu teymiya oo isagu wuxuu leeyahay marka hadday sidaa tahay falaa yanbaqii limu'minin muusirin qaadirin an yufarida fiiha qof mu'min ah oo ilaahay xoolo siiyey ma ahan inuu markaa ku xadgudbo uu isaga tago sidaasanay saxaabadu fadwoon jireen bal iskaba dhaafa tacsiir bayba ka soo regeen abu hurayra radiallaahu tacaala canhu baa wuxuu leeyahay man kaana lahu sacatun walam yudixa falaa yaqrabanna musallaana qofkii ilaahay siiyey xoolo ku filan udxiya uu ku bixin karo oo marka aanu udxiyadii gowricin musallaha ciidda yuusan u soo dhowaanaha isaga fogaado marka saxaabadu dhaqankaasay lahaayeen inay maaragtay qofkii udxiyada gudan diida ay iska eriyaan oo xataa musallaha ciidda uusan soo aadin dad badan baa marka arkaysa arrintan iska fududaystay oo udxiyada inay cunaan oo meelaha ka raadsadaan mooyaane oo yidhaahdaan aawe maaragtay jamciyaadkii udxiyooyinka gowrici jiray ama maanta maa udxiyana siisaan isagoo jeebkiisu buuxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey wax ku filan oo ku udxiyaysan karo baad waxaa arkaysaa isagoo markaa aan udxiyadii wax dana iyo ihtimaam weyn aan siinaynin dadka qaar waxaa arkaysaa hantidooda waxay ku baabi'inayaan waxyaalo markaa bidac ah oon shareecada ilaahay raad ku lahayn bay juhdi badaan isugu geynaysay u samayn lahaayeen middii sharciga ahayd ee ajarka laga helayay ee nabiga looga daysanayay sala allahu caleyhi wasalamna waa ihmaalinayaanoo kuma dadaalayaan marka masalada laga baraarugo moqofkii saxaabadu ay qaateen oo ah qofkii arrintaas sameeyey tacsiirba lagu soo rogo oo udxiyada isaga tagoo danayn waaya la yidhaahdo musallahaba ha naga imaanin min isku aadan ma tihide waa arrin weyn weeyaan masalada shanaad aludxiyatu mashruucatun fii xaqi jamiici innaas udxiyadu dad khaasa lagama rabo dadkoo dhan baa udxiyo samayn kara mashruucta qof rag ah qof haweena qof denegi oo guryihiisii joogay dhulkiisii mid musaafir oo soconaya mid reer baadiye ah mid reer magaal ah kulli waxaa wey dadka dhan mashruuc ayay u tahay ilaa qofka xaajigaa mooyaane isaga qofka xaajigaa de hadyi buu la imaanayaa hadyi ayuu la imaanayaa marka dadka mooyaane inta kale udxiyadii waa laga rabaa qola ay gooni u tahay oo lee gooni baa loo saarayaa ma jirto waa arrin mashruuc ah oo ummadda dhan qof kasta oo awood u leh howshaa qaban kara ayaa laga rabaa inuu la yimaado masalada lixaad man laa yamliku thamana aludxiya falaa xaraja an yaqtarida idaa kaana yarjuu wafaa'an tusaalahaan qofkaan xoolo ma haysto lacag markaa u diyaarsan oo meel ugu jirta ama akoon ugu jirta ama e v c ugu jirta ama kaash uu haysto meel u taalla ma lah qofka noocaasi inuu soo daynsado xoolo markaa uu udxiyada isaga bixiyo hadduu rajaynaya hadhownu iska bixin karo wax dhiba ma lah tusaalahaan qofkan waa garaam buu qaataa garaamkiisa wuxuu rajaynayaa inuu raatibkiisaasi aakhira shahri u helo bisha marka markaa toban marayso maalinkii tobnaad udxiyadii la rabay lacag markaa kaasha ma haysto laakiin wuxuu rajaynayaa hadhow inuu helo uuna isaga bixiyo markaa waxa weeye wixii lagu lahaa ama si kiskisa u bixiyo ayuu awoodi karaa markaas uu rajaynaya inuu oofin karo wuu daynsan karaa si markaa udxiyadii uu u guto arrintaa shaciirada weyn min shacaa'ir islaam ka mid aysan dhaafin amaa hadduu yahay qofaan rajo ka qabin inuu arrintaa oofiyo oo uu isleeyahay waxaad ku bixisa ma helaysid ama raatibka uu qaataa mid asaga biilkiisiiba aan toos uguda filayn uu yahay uu ka cabsan inuu bixin waayo sida u fiican waa inuus waxba soo daynsan wey si uusan isugu soo jiidin shay marka aan waajib ku ahayn isku waajibin ile dayntii in la oofiyaa waajib weeyaan sidaasay marka culimmadu ay fatwoodaan wey sheekhulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu yeeraadaa in kaana lahu wafaa fastadaana maa yudaxii bihi faxasanun walaa yajibu calayhi an yafcala dalik wuxuu leeyahay alimaam ibnu taymiya qofku hadduu heli karo inuu iska bixiyo wixii uu soo daynsaday oo uu soo daynsado waa iska fiicantah laakiin waajibkuma arrintaa inuu sameeyo inuu dayn soo qaataa waajibkuma aha masalada toddobaad sadaqadan loo yaqaano udxiyada waxay ka mid tahay sadaqaadka qofka mu'minka looga farxiyo tusaalaaan qofaan haysan wuxuu ku udxiyeysta ayaa jooga adigina waxaad samayn kartaa inaad wax ku udxiyeysta aad siiso lacag oo kale aad siiso ama neefkii oo nool aad u keento tira neefkan ku udxiyeyso marka waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka mu'minkaa lagu farxadgeliyo oo ka caajisay oon bixin karin udxiya iska bixin karin walidaalika nabigu sal alla alay wasalam saasu yeeli jiray xadiidka cuqbata bni caamir wuxuu leeyahay saxaabigaasi an nabiya sal alla alay wasalam qasama daxaayaa bayna asxaabi nebigu udxiyooyin buu u qaybiyey saxaabadiisa oo neefaf buu kala siisiiyey marka neefkiioo nool ama lacagtiisiiyo suuqa uu ka joogo inaad qofkan siiso oo tiraa ku udxiyeyso waxay ka mid tahay waxyaalaha udxiyada u wanaagsan bay ka mid tahay marka insha allahu tacaalaa xalqadeena koowaad halkaas ayaan ku simaynaa masalada toddobaad wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayh wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed insha allah xalaqaad kale oo ku saabsan axkaamta udxiyada waxaad maqli doontaan habeennada soo socda guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
السامي